Mas-uuliyiin ka socda Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug ayaa maanta xarigga ka jaray ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka Xiimcadde ee gobolka Mudug kaas oo ay maalgelisay markaska Binu Salmaan ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya isla markaana ay fulinaysay hay-adda Zamzam. Ugu horreyn, qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta ceelbiyoodkan, iyagoona sheegay in ay baahi weyn u qabeen.
deegaankan waa deegaan aad u ballaaran in badanna biyo la'aan uu ahaa ee nolosha qofka bini'aadanka ah waxa ugu horreeya wuxuu helo waa biyo waxa kooga caafimaad iyo waxbarasho waxaan rajeynayaa caafimaad iyo waxbarasho in heli doonaan ree ximcad haddii alla idno waxaan ka mahad celinaynaa nabcadan ilaahayna siiyey walaalihii noo kartay noogu taxaddaray noo soo howlgalay haddeerna dul taagan kuwa naga maqan yihiin waxaan leennahay waa mahadsan yihiin dadkaas ilaahay mahad ha ka gaarto waa mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaah inta khayra noo fariyo inta naga xisab dambiga dhaaf ilaa dambiga waalidkeeda ilaah muslimiinta meel ay joogtaba u gargaar ilaah muslimku meel uu joogo u gargaar ilaah intii dhamata u naxariiso ilaah intii nool u gargaar ilaah nabcadaasaan na siisay khaasatan annaga meesha joogna ilaah noo calaf Isku duwaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug ee gobolka Mudug, Axmed Xasan Faarax ayaa dhankiisa ka mahadceliyey ceelbiyoodkan, isagoona sheegay in ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka.
deegaanku waa deegaan ballaaran Ee, bar biyood waxaa ugu dhoweyd ceeldheere meel la yidhaahdo oo hilmo u dhow Ee, barta labaadna bartaan bay ahayd walow kaas uu ahaa ceel gacmeed Een, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa qoladii ee, ka wasaarad ahaan ee, waan soo dhoweynaynaa sida ay ugu dhiiradeen ee, samson foundation iyo tiimkooda inay ximcad ee, iyo aaggan bulshada ku nool ay biyo gaarsiiyaan ee, oo aad iyo aad u meel looga baahnaa ay tahay Ee, dadka gacanta ka geystana waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran Ee, ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo maanta marka barnaamijkan asaga ka wasaarad ahaan wuxuu noo leeyahay een, muhiimad gaar ah awalna hor baan u sheegnay bulshada deegaankan bulsho aad iyo aad ee, biyuhu yacni ay uga fog yihiin buu ahaa ka annagana roolkayaga waa meel taargad noo ahayd inaan biyo gaarsiino sidaa la ajligeed baana loo gaarsiiyey una gaarsiisay wasaaradduna u taabagelineysay Ee, wixii ka dhimanna diyaar waxay wasaaradda u tahay in ay ay- ay ay juhdi ku bixiso ay dhammaystirto agabka noocaasa